asalkaba gudgudihiyo dungelinba waa cayne gadagadaha wow cadayiyo gorba howlugube gabayada barkood maanan rabin gola ka bankoode wuxunbaa gadaaliigu celin kan guntoo xidha ee sow gubaynan furo fu'aadi magayaysiine warsow gubaynan furo fu'aadi ma gayaysiinin ha yeeshee gadafaajir iyo guuldarri iyo hooge waxaa gobolla qaarkood ka dhacay gobi ma yeesheene nimankii garaadada ahaa gada wanaaggiiye gunnimay ka doorteen magacii geedsankaaye gunnimay ka doorteen magacii geedsankaay geesigay ku dhaadani jireen gebiga daaroodba geeridii halyayii intii guuyo laaga qaatay markii uu tolkii gaabsadee u gilgiilan waayey idoorkan guuxada ku tuman golihii buu hodle markaasuu garwaaqsaday inay gacanta dhiibteene markaasuu garwaaqsaday inay gacanta dhiibteene gugiina camay laga dilay cayna baana guurtay gamba dumar sidii loogu xidhay guudkiibuu dabanne hadday godobta jeerkaa gutaantanu magaadheene raggii xaajigii gowracee galab ku iidaystay maantana waxay gogol dhigteen galajabkii sool war maantana waxay gogol dhigteen galajabkii soole taariikhda guunkaa markan dib u gadaal raacno inkastoos godkii akhariyo geeri nagu dhaafay cali aadankii gubaba furay iyo gabaygii dheeraaday gadaashiina waa tuwa isagu soo gunaanaday ee ee yidhi gambaacad baan xidhnahay iyo garnaagood ee yidhi gambaacad baan xidhnahay iyo garnaagoode gashaantida sideedoo kalan guuru sugayaay anigiiyo hablaha loo galmoon waan gudboonnahaye gaddii uu tilmaamuu tolkii galabta joogaaye gaddii uu tilmaamuu tolkii galabta joogaaye guryaha dumay gabdhaha hooyay iyo dumarka geesaasi gabadanada maatida la wadhay geydh ka dhaaxamaysan gabagabada soltaal haddaan garasha qiimaynay waxaa gelinkan muuqdaay waa gabayadii dhuuxe gashaantida sideedii waxay guuru sugayeen ba maantay arooskii galeen loo gurbaantumay war maantay arooskii galeen loo gurbaantumay e guurtii baa la weydiisan jiray gabadh la doonaaye gabaatigii cadda loo qadimay iyo gunnayntiiye gogoshii islaan maxamed iyo geedkii ree boqorka inuu yeeradka geeyo isaaq geedigow raray inuu yeeradka geeyo isaaq geedigow raray e geyiga barragisii hadduu goro dalaadlashay gulufkoodu lascaana wuu sii gudbihayaaye galnugaal waxaa laga maqlaa honka gaadhigaaye garoowiyo puntland bay rabaan inay ku guuraan garoowiyo puntland bay rabaan inay ku guuraane galool adag intii loola tago gudub ma soofaysan gunta weyn haddii laga jariyo xididkii gaaraaba gees bow awgugaa intuu go'a dhammaantiiye gadaal laooma soo baxo mar kale geed la duumiyaaye mar hadday ku gaardidayee sanam gudaha laascaano warii door waxay goobayeen gaadha oo helaa idoor waxay goobayeen gaadha oo helaaye dhulbaantana waa gaba warmo waa u gabileye garaadiyo ugaas yabaanon gaaru kaala qaadin gabbal baa shishooriyo u dhacay gaankii habar waaye gablan kama duwana ree siciid gebi ahaantoode waa siciid harti ninkii garanaya gablan kama duwana raasicid gebiyahaantooda geeshkii daraawiishta ee golka weyn dheliyey gaasaskii ismaaciil mire gaalawaada laayay gadaashoodba uma uusan kicin geesi daafacaaye gadaashoodba uma uusan kicin geesi daafacaay gardarraba ma jeerteenka wou garab istaagaane ayagu guraacan bay xumaan ugu gargaaraane oyuula galaayaan dagaal gobdad leeyahay e guryahay lahaayeen kuwii geliyey dulanka kabay tabaari geysabaay iyagoon geedan kaa horgeynin inay ay gacmaha hoos dhigtaan ma gar lagu siine kabay tabaari geysabaa iyagoon geedan kaa horgeynin inayay gacmaha hoos dhigtaan ma gar lagu siini giiryaalanimadani maaha waxay gaduulahaayeene abkamayna soo gaadhinoo geesiyaa dhalay e waa cudur gadaal kaga dhaco goordan buu yimide hadduunbuu gardheer iyo hoggaangeliyey idoore haddunbuu gardheer iyo hoggaangeliyey idoore rag seecadkooda goosani karo goobu dagaalaya garbaha looma saareen marnaba ceebtan gankaaye gol jeleecnima laga fahmiyo geed nugaylimo e ragse godob haddii ay dhex taal iyo colaad guuna ragse godob haddii ay u taal iyo colaad guuna judhigibina guluf xogle iyo gaadmay iyo weerar weligoodba waysgelin jireen gaada diriireede gumacyadan markay isdhaafsadaan geedamay isjiidhay hallaysgala ee aakhir way kala gol roonaane goobtana midkood baa u hadha gadda libineede war goobtana midkood baa u hadha gadda libineede gablan iyo halaag iyo waxaa guuldarraa adduuna gogoshaad lahayd iyo ninkii gurigii ka saaray inta uu gadaal ka maro gumacyo ku dhiibo ku gumaad haddii uu ku dhaho gabanadaadii laasaana maalintii la qabsanaya waxaanu maqalay lixdan nin inay dhinteen labada dhinac ka dhinteen lixdan kuba inay dhulbanta ahayeen baana loo sheegay waa middaa macnuhu inta uu gadaal ka maro gumacyo ku dhiibo ku gumaad haddii uu ku dhaho gabanadaadii waxaata guddoonkeedii oon kugu garwaaqseeni oo aad ku gaaran sheeko waa la iisu geeyaaye god magaalo geedlay miyiya gol iyo meel duura ilaa gobolka sooloo dhan iyo gudaha laascaano goobtii dagaal yarii ka dhacaye la isku soo gaadhay waxa geeriyoon waa ayagii labada gesoode waxa geeriyoon waayagii labada geesooda galka qarandigaxdii camuud gebiye ahaan dol yacni waxay waa boqol sana iyo in ka badan ka hor allahu raxmee cali dhuux aadan wuxuu yidhi doqonkii ogaadeen haddula laga qaad waxaa ka mid ahaa dixda qarandi deeroy mataan loo dardari waayey ceelkii biyaha diiranaa looma dowdabe alla dalawaaleeyay camuud looga dacray geelay ogaadeen meeshiiba weli ka cabaa qarandi iyo camuud iyoiyo mataan boqol sano ka hor baana gabaygaa la tiriyey tanna jawaab bay u tahay marka galka qarandigaaxdii camuud gebeeye ahaan dollo gogosha u tal reer ahaad ogu gobaydeene geelii ogaadeen mataan buu gala baxayaaye idinka dhulkinii gasoo gosin dhaafsaday e garab adrhida lagu iibsadaan la arag goortanka horow yani dhulkii dhulkii dhulbaante waddankiisii awlalka hargeysa lagu gatay weeyaan macnuhu idinka dhulkinii gatoo gosin dhaafsaday e garab adrhida lagu iibsadaan la arag goortanka horow afartaa gadiyaan la rabay ma ugu geeraaray gedmashii iyo deelqaafanoon gelinin suganta guntimaha intiianu furay gulucuna mau diiday ma goleeyey gawr gawrku waa ka dilaa gabay e afar kale ma goynine haddaan soo gudbinayaaye go u dhigo waxaan ku gurgurin godolkii labnaaye gudhowayd gumaadkii ka dhacay gagiida burcaano higladii gunteedii iyo raggii geedkii la wulaayey gaadmada raggii lagu jaree gudurka loloogay ayagoo hubkii laga guro gacanta ladlaadin shilka gaxsanaayi iyo baroonsuuna gaarab yaallo geesaha intii lagala maray laguna soo goobtay kuwii lagu garaacee rasaas gowda laga saaray kuwii lagu garaacee rasaas gowda laga saaray midkii yara guclayey inuu goosankaara mooday goofanahay iyo raggay marinhayeen gaadhiyaadu shaagga garnayl baa u dhaamiyo inay gumac ku toogtaane gabannada intii loogu xidhay geed adayg badan leh gowraca raggii lagu dhuftay waranku googooyey guska taagraqday ula baxeen nimankii guulaystay garaadadii bannaankii la wadhay geeri foolxumaale sagaashan iyo kowdii markaas alamtu waqooyiga qabsatay baalihii naaleeye axmed oo burcaanood meel la yidhaahdo iidda rabadlaan ku shirahaya ayay odayaal iyo doorihii intay u yimideen oo asnam soo dirtaan waxay dhaheen faqashtii waddanka waan ka saaraye qaran baynu wada dhisanaynaaye hubka iska bixiya iska dhiiba oo aynu madaxdii asnam la wada hadal oo aynu dawlad isla dhisano waayahay labiiy labaatan nin ba ahayn labiiy labaatankii qori baa laga qaaday markii laga qaadayna technikadii snm oo geedlaydii ku dhuumanaysay baa lagu soo weeraray laba iyo labaatankii nin meeshii baa lagu dilay hal nin oo mayd ahaan looga tegay mooyaane ninkaas waraaqdii uu qoray iyo magacyadii dadka ee uu qoray yaan maalintii laascaanoo la qabsaday maalintii ka dambaysay helay ilaa iyo haddana waan hayaa magacyadii siddeed baa reer jibriil ahayd fu'aad aadan caddi jibriil wey siddeed reer jibriilaa ku jira ragga meeshaa la dhigay marka fu'aadna markaa wasiir buu ka yahay mataqaanaa maamulka s n m qoodhaha taag baa meeshii loo bixiyey labaiyo labaatan kow iyo labaatankii nin ee kale maydkoodii wax meeshay ka qaadaan la waayey qoodha taag baa hadda la dhahaa buur caanoodna waa la dhihi jiray waagii hore marka waa sidaas weeye macnaha in la fahmo wey garnaylka u dhaamiyo inay gumac ku toogtaani gabannada intii loogu xidhay geed adayg badan leh gowraca raggii lagu dhuftay waranku googo'yey guska taag raqday ula baxeen nimankii guulaystay garaadadii bannaankii la wadhay geeri foolxumaale goortan xusuustaba niyadu way i guubataaye dadkii aan isgaarab jiifnay oo gamacsan oo quurin gogoshiiyo sariirtaba intaan gaydhla qaaban waayo gelin dhexe intaan toosoon go'a ku doonyaysto geesaha intaan fiiriyaan go'o sharreemaaye gelilyadii iyo ciilkuu qalbigu ila gariiraaye anuunbau gaggabay ee tolkood uma guhaadoone anuunbau gaggabay ee tolkood uma guhaadoone garaadada raqdi lagu qashiyo gobo'dina leeye halkii lagu gembiyey reer jibriil laguna googo'yey gawaantii la wadhay bay fu'aad gogol u tallaaye guryuhu xaraa kuwii geystay nabarkaase guryuhu xaraa kuwii geystay nabarkaase asagoo raggiisii go'ay buu garabsan ii doore asagiiyo guruubkuu sitee go'a la meeraysan ayagiiyo gabdhaha heeranka ah gadisma dhammaane sidii dumar gayaan seegayoo gabay asaagoodii gufayska ha uu fadhiisteen isaaqoo ha guursadaa gufayska ha uu fadhiisteen isaaqoo ha guursadaa e dakaanadan shinkadii gashay goosashaada dooni kol hadduu raggeedii gabbadayoo gudan aqoon waayey maxiilaha garooboobay baa godobta raacdaysan afartaa gadiyaan la rabay ma ugu geeraaray afar kale ma goynine haddaan soo gudbinayaaye afartaa gadiyaan la rabay ma ugu geeraaray gedmashii iyo deelqaafanoon gelinin suganta gunti maaha intii aanu furay gulucuna mau diiday ma goleeyey gawr gawrku waa kaa dilaa gabay e afar kale ma goyninee haddaan soo gudbiinayaaye go u xidho waxaan kuu gurgurin godolkii labnaaye gobo kalena ina xabsadahan laba golaynaya marka iyada ah axmed cabdixaabsade axmed cabdixaabsade oo bahararsamo ah waxaa weeye wuxuu daba fadhiyaa fu-aad oo wasiir maamulka snm ka ah markii u horraysayna maamulkii u horreeyey ee ay slm dhisatay afhayeenkii baarlamaanku sheegii mataqaana maamulka slm buu ahaa waa la soo caydhiyey puntland buu yimid oo wasiirka daakhiliga garoowe looga dhigay tiina waa ka soo tegey marka gabaygan aan tiraynna wuxuu daba fadhiyaa fu-aad aadan cadde waxba ma uu hayo waa yahay saa ula socda gobo kalena ina xabsadahan laba golaynaya sidii garan sidii gora iyo cawl laga dhex degay geeddhashuu u tilay hadba dhanu guclaynay inuu geesna jiila diiday gabaldaya sidiisii ninka goorbadhaan u jeeda garoow iyo hargaysaba si uu uga gafurqoysto midba garaabu guul hoose bixi ee u kala gooshi ugur u gorgorin si uu isaga gado labada gooboodba u goob xadhan keligii waxuu mari mariya gowskiisa u goob xadhan keligii wuxuu mariya gowskiisa gankii rag niman ah oy siman yihiin gaadana aan dhaamin keligii intuu galow dhaho gura ugu dhunto hadba miduu gurguranihayee geli xafiiskiisa gedislay sideed ruux tolkii ugu garwaan leeyey gunna wuu ku qaatay hadday guudka biixinayso asagaba guf waa loogu riday jeebka laba goor ee asagaba guf waa loogu riday jeebka laba goore guddigii snm ay dhistiyo gurtida isaaqu guddoonshaad u tahay baa la yidhi gola ku shagiye garowuu wisiirnimo ka helay gaadhay daakhiliye labaduba ka soo gure hadeer oo ku gowracane isaga isgulaalaye waa kaa goob xun yururaaye isaga isgulaalaye waa kaa goob xun yururaaye gogaago qallalan baahidoo gubaani beerkaagu afkood gelisa mooyeen waxaan kubaada gaadhaynin oo kaa gaboodayn maryaha gaajana aan reebin aad goomana tidey inaad garab martaa roone war aad goomana tidey inaad garab martaa roone gisti madhan ha yeeshay inaad goror ka barbadho oo aad u gabalaaxsataa waa gadnaacaseede axmed cabdi midda muusan garankana gayoon waaye gunta bari hilaac galac ka yidhi oo gudguda rooba iyo karan gufaacdiyo galbeed guga ka soo hoora goosintay baxshaan labada rays goombir iyo manyo geeluba horti waaye inuu maris la goostaaye war geeluba horti waaye inuu maris la goostaaye asaguna gaddii weeyoo waysgalaafaniye gebilay hargaysiyo berbera oo burca u geynay waisla laba gumarna tooruun wuxuuba geeda qoys dega e ayaguba gobollo way leeyihiin taa ka guda weyne inuu gaaru maamulo hadduu garan aqoon waayey inuu gaaru maamulo hadduu garan aqoon waayey absamaaba geyigooda waa lagu gumaystaayey etoobiya sawaaguun dowladoy gaala caawiniye gardarrana ku taageerayaan reer galbeedaduye ha la wada garaacee ayaga garabka muu saaro carbal iidoor waxay ugu galeen yana garansiiya carbal iidoor waxay ugu galeen yana garansiiya